bismillahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aalaba lagu falaqeeyo faaqidaada siyaasada soomaalida caawa waanu ka tagnay siyaasadii soomaaliya waxaanan tagnay oo aanu gaadhnay siyaasadii maraykanka yaa marti noogaa madasha madasha caawa waxaa marti noogaa garyaqaan ismaaciil cali maxamed casayr kaasoo dhowaan isu sharaxay in uu musharaxa degmada shan iyo labaatanaad aqalka hoose ee gobolka ohio waa gobolka ay soomaalidu gobolka labaad ama saddexaad ee soomaalida ugu badan tahay dalkan maraykanka ismaaciil ku soo dhowow madasha lixdanka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya walaalkii kulligiina waa idin salaamay assalaamu calaykum ismaaciil su-aasha koowaad aan ku weydiinayno wax ma nooga sheegi kartaa taarikh nololeedkaaga iyo weliba meeshii aad ku dhalatay soomaaliya ama maraykan aad iyo aad marka marka aad iyo aad marka waa idin mar labaadba kulligiinba insha allah maamulka golaha waa idinkaga mahad celinayaa dadka sharafta oo dhegeysanaya kulligiinba waa idin salaamaya weliba si khaastan ah reer ohio weliba si khaastan waa u salaamayaa oo ah gobolka aad deganahay marka insha allah nolosheeda hadaan dib u qeexo anigu waxaan ku dhashay soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaan ku dhashay boosaaso baan ku dhashay kadibna anagoo da'yar baan insha allah markuu weliba waktigii ninety sevenkii markay ahayd qiyaas baan kasoo qaxnay soomaaliya oo aan fursad u helnay inaan etoobiya galno anagoo qaxootiya aniga iyo toddobada walaalahay ila dhashay iyo hooyaday kadibna waxaan ku noolayn wadanka etoobiya baan ku noolayn saddex sano wakti qiyaas ah kadibna insha allah waddanka kenya baan soo galnay waan ku noolay ilaa afar sano ku dhawaad kadibna aniga laba kun iyo shantii baa aniga iyo walaalahay iyo hooyadii soo galnay maraykan oo aabbahay u nimaanay oo maraykan awalba deganaa meeshaas baa marka nolosheyda aniga aan ku bilaabay waxbarashadeyda oo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo jaamacad baa uga baxay maxaa kugu dheliyey inaad isku sharaxdo jagadan ama xaafadan shan iyo labaatanaad ee maaragtay gobolka ohaayo marka aad iyo aad walaal waa su-aal fiican waxyaalayaal badan baa igu dhaliyey oo igu khasbay inaan u istaago sababta ay ku tahay waxa waaye gobolka ohio saa ula socotiin waa jaaliyadda labaad oo soomaalida ugu badan maraykan waaye jaaliyadda koowaad waa minnesota meesha labaada ugu dad badan waa ohio weliba khaasatan columbus oo magaalada ugu dad badan ah soomaali hadii la dhaho soomaalida marka aad baa u degan nahay dad waxaan nahay waddankan iska degan ma nihin oo martiya dad waxaan nahay waddankan xaq ku leh oo canshuur laga qaado carruurteena meeshaan ku dhalanaya meeshaan waa codayn karnaa oo citizen baan nahay marka waxaas nidhi baahidii oo waddankan soo badanaysa dhibaatooyinka oon soo badanaya annaguna waddankan anagoo xuquuq ku leh waxaas nidhi sida ugu muhiimsan aan isbedelada u baahannahay u keeni karno waxa weye inaan xil u istaagno dhibaatooyinka marka aan aragnay waxaa ka mid ah horta dilkii oo aada u soo batay violence oo aada u soo batay annaga soomaaliya haddaan nahay jaaliyadda ohio sanadkii lasoo dhaafay ilaa haddeer ilaa saddex iyo toban dhalinyaro weliba wiilal ah baa lagu dilay oo ayna dileenna soomaali kale marka dilka iyo violencega wax aad iyo aad unagu soo batay waaye marka waan u duceyneynaa kuwii dhintay waxaan uga rajeyneynaa ilahay inuu janna firdowsa ka waraabiyo dadkii laga dhintayna insha allah inuu samar iyo iimaan ka siiyo wax aad iyo aad u naxdin badan waaye marka markasta aan dil aragno waxyaalahaas nagu soo batay waxa waaye dadkeennii inuu sharciga ka heliyo laakiinse u helinin waxaan aragnaa dad badan dhibaataysan waddankaa markay soo galaan mise luuqadii baa dhibaysa cilmigay ku yaryahay caawimaad badan bay u baahan yihiin markay iskoolada aadayaan markay shaqo helayaan waxay u baahan yihin caawimaad marka caawimaadayaasha dhan ba qof noo taagan oo weliba xil noo fadhiya oo xitaa danaynaya xitaa ma jirin wayna nagu adkayd inaan u codayno dad ajnabiya oo anagana danaynayn marka waxaas ba aniga igu dheliyey sababta ay ku tahay wakti badan baan active ku ahaa communityga waxaa is idhi isbedelka sida ugu fiican aan ugu keeni kara waxa weye xilkaan u istaago insha allahna waddo u furo dhalinyaro badan wiilal iyo gabdho iga dambayn doona insha allah oo ayagana xil usoo istaagi doonaa marka baahidooyinkaas baa igu dhaliyey wax la taaban karo maxaad ka qabatay degmadan shan iyo labaatanaad eed oo ordaso siiba soomaalida aad iyo aad degmadan waxyaalo badan baa ka shaqeynay brograamyo badan brograamyaasha ugu horreeya ugu muhiimsan aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa horta xaafadaha neighboryaashan haddan ka hadlay oo dilka kusoo batay waxaan sameynay neighboryaasha inaan la hadalno weliba kuwa landlordska iskale neighboryaasha inaan la hadalno oo dhahno dilka iyo violencega aad buu soo batay marka waxayna ka codsaneen inaa camera ku xirtiin waxayna ka codsaneen inaa security guard u haargaraysiin waxayna ka codsaneen inaan dib u baartiin maxal dhahay maxal dhahay guryaasha albaabayaasha qalabka lagu xiriyo lock in loo sameeyo lock system in loo sameeyo bahlada la dhaho peoples oo albaabayaasha lagu fiiriyo sida qofka markuu arkayo qofka banaanka joogo kale oga fiiriyo waxyaalayaal badan marka qodoba baa u qornay anagoo dhalinyarada jaaliyadda dhalinyarada degan colombus u hadlaya baan u qornay aan ka codsanay neebohoryo badanna way sameeyeen marka waxaasna waa wax la taaban karo oo isbedel ahaa aan ka shaqaynay waxyaalayaasha aan ka shaqaynay waxaa kamid a inaan touring u sameyn dhalinyarada soo kariya soomaalida ah oo librariyaasha aan tegi jirnay iskoolada aan tegi jirnay sidaan ugu volunteer gareyno wadanyada luuqada dhibayso lisa mise la cunsuriyey la dhibaatayey inaan oga shaqayn u hadalno waxyaalayaashan kala aan sameyn waxaa kamid a iskoolada inaan soo booqano oo waalidiinta iyo iskoolada dhibaatooyinka kala haysta inaan u hadalno aniga waxaan kamid ahay wakti dheer qof waliba la shaqeeyey nonprofit la dhaho our helpers la dhahaa oo u shaqeysa bulshada weliba dadka immigrantska la dhaho ay kamid yihiin soomaalida iyo nepaliga iyo communityyaasha kala duwan waxay u samaysaa shaqo abuurid waxay u samaysaa luuqada esl program oo aniga aan dhigi jiray fasalo so english aan dhigi jiray marka programers baa ka shaqayn jiray oo dadka inaan shaqo u raadino inaan maxaa la dhahay la raadino qofka haddii u baahan yahay counseling qofka haddii u baahan yahay in loo helo training class oo kale oo qofka tababar loo samayn karo su shaqo u helo qofka haddii u baahan yahay in resume laga caawiyo qofka haddii u baahan yahay luuqada haddii dhibayso esl program baa gelin karnaa marka programmersna waa lasoo shaqeeyey oo nonprofitga waqti dheer baa lasoo shaqeeyey waxyaalayaal kale aan u istaagnay waxaa kamid a oo ahayn jaaliyadda ohaayo bas jaaliyad soomaalida guud ah abaarihii waktigii ay soomaalida saameeyeen sanadkii laba kun iyo lix iyo toban toddoba iyo toban abaarihii intay socdeen inagoo jaaliyadda dhalinyarada ohaayo ah ilaa lacag boqol kun oo dollar lacaga baan aruurinay wakti ilaa adiga laba bilood iyo bar ku dhawaad wakti baan aruurinaynay markaan u dirnay walaalaheen u deeqnay soomaaliya jooga ee abaaraha saameysay program kale aan ka shaqeyno waxaa kamid a program la dhaho walaal afuri oo aan sameyno ramadaanka waktigiisii oo asagana ugu talagalnay soomaaliya dadka jooga dhibaataysan oo sooman laakiinse aan furhaysanin inaan lacag u aruurino sanad kastana adiga ilaa shan iyo toban kun ilaa labaatan kun lacag umida baan u aruurinaa taasna waxaan ku sameynaa inaan ganacsada u tagno guryaasha aan garaacno dadka lacag kasoo gurno inaan sameyno car wash oo gaariga dhaqno saan lacag ugu sameyno waxaasoo dhanna waa abaabul iyo dhalinyaro kacdoon dhalinyaro ah saan isbedel u gaarno marka wax inaan ku dheeraada ma rabo waxyaalahaas baa qeybo ka mid ah waxyaalahaashaa soo qabtay fikradda ama platformka waxay luqada ingiriiska lagu yiraahdo ee aad ku ordiso waa ah inaad tahay nin dimuqraadiya soo sax maahan aad iyo aad sax
dee fikradda miyaad aaminsan tahay mise fursad baad is leedahay way ka banaan tahay meesha aad wax ku noqon karto mise fikradda dimuqraadiyadda ayaad aaminsan tahay aad iyo aad marka aniga aad iyo aad waxaan aaminsanahay fikradda dimuqraadiga ah baan aaminsanahay xisbiga dimuqraadigana waan aaminsanahay annaguna haddaan soomaali nahay haddii la fiiriyo baahidana iyo dhibaatooyinkana haysta aad iyo aad danaheena waxay la xiriirtaa ay la siman tahay waa dimuqraadiga xisbiga iyo baahiyooyinka waa run annagu dad muslimaa nahay oo weliba soomaaliya diin iyo dhaqan leh waxyaalayaal baa jira oo dimuqraadiga xisbiga u taagan yahay oo annagu aan khilaafsan nahay way jiraan qodobo kooban laakiinse haddii dib loo qeexo qofka baaro aad iyo aad dimuqraadiga xisbiga anaga dan noogu jirtaa oo waxyaalayaal badan oo siyaasadda la xiriira aan ku raacsannahay laakiin waxyaalayaasha dhaqanka bini aadamka iyo nolol maalmeedka iyo diimaha iyo waxyaalayaal baa jira oo kooban laakiin oo anagu aan diinteena weliba daraaddeed aan ku raacsanaan karin dimuqraadiga ma ka heshay wax aqoonsiya d n c da d n c oad garanaysaa mise tartanka looma baahan mise tartanka looma baahnaad is leedahay inay iyagu ku caawiyaan ama ay ku aqoonsadaan si aad excess uga heshid dee dhaqaalaha ay ku bixiyaan tartamada aad iyo aad waa runtaa marka haddeer weli kama helinin laakiinse haddeer waxaan u tartamaya waxa waye inaan helno haddeer tartankan aan ku jiro waxa waye waa primary waaye meaning waxa waye waxaan u tartamaynaa xisbiga dimuqraadiga si inuu taageero oo endorsement noo siiyo marka insha allah haddeer laba beri baa ka dhimanba beri iyo beri dambe marka bisha shanaad sideedeeda baa ugu dambaysa maalinta codaynta marka haddeer wixii reer ohaayo bay ku socotaa hadalkan insha allah codaynin fadlan laba beri bes baa haysta inaa codaysto waa beri toddobada bisha iyo sideedda bisha bes baa haysta cod marka aad baana codkan waxjir baa lagu kalraynayaa marka insha allah codka haddaan ku guulaysano aad iyo aad baan ugu faraxsannahay una malaynaynaa unu qiiradanina aad u dheer tahay sababta ay ku tahay insha allah waa guuleysanayna haddaan guulaysano kadibna xisbiga dimuqraadiga baana taageeraya
waa hagaag sidaa hadda aad noo sheegtay sideedda bisha baa waktigii primarygu dhamaanaya ama doorashada primarygu ay dhammaanaysay musharaxiintana lagu kala saarayay doorashada guud fursad intee leeg baad isleedaa waad ku guulaysan doonta haddaad kusoo baxdid primaryga tan aad iyo aad taas waa marka boqol kiiba boqol waay taas tan waa marka tan baa muhiimka noo anaga haddeer sababta ay ku tahay degmada aniga aan ka tartamayo oo degmada labaatan iyo shan ah waa degma dimuqraadiga ay aad ugu badan yihiin marka qofka haddii u tan hore helo ay xisbiga dimuqraadiga ay taageeraan d n c ga kadib qofka aad iyo aad bay ugu fududahay midda dambe inuu guulaysto sababta ay ku tahay marka xisbiga dimuqraadiga dhan baa kugu shubaya oo ku codaynaya marka haddeer waa midda aan u baahannahay aad iyo aad cod iyo taakula badan sababta ay ku tahay qof haddeer xilka fadhida oo dimuqraadiya baan la tartamaynaa oo xisbiga ayadu taageersan yihiin marka waa waa dagaal aada u xoogan marka tan baa u baahannahay codka dadka inay aada soo baxaan oo codayaan sababta ay ku tahay tan haddaan guulaysano taas aad bay noogu fududaanaysaa
ugu dambayn maxaad isleedahay ama aad uga baahan tahay dadka degan degmada shan iyo labaatanaad ee gobolka ohio siiba qoomiyadda soomaalida aad iyo aad marka aad baan mar labaad iyo mar saddexaad insha allah golaha uga mahadcelinayaa insha allah waxaan ka codsanayaa qof kasta oo reer ohio ah oo degan weliba degmada labaatan iyo shan oo ah north northsideka magaalada columbus ohio qaybta ugu badan waxaan ka codsanayaa fadlan haddaan codaynin haddee codkii waxaa ka dhiman laba beri bes toddobada bisha iyo sideeda bisha besaa ka dhiman marka fadlan fadlan fadlan codkaaga dhiibo codee hubso inay adiga familigaaga qaraabadaada deriskaaga asxaabtaada qof kasta inuu codeeyey isku hubso waxa ugu muhiimsan dar waa cod insha allah waxaan u baahan nahay ducadiina laakiinse waxaan u baahan nahay dadkii volunteer noo noqon kara oo saacadana siin kara inana siiyaan dadkii dad nooga wici kara dadkii nooga shaqayn kara dadkii sida qalbiga nooga taageeri kara caawimaad si buuxda aan uga baahan nahay laakiin waxa ugu muhiimsan weli waa cod insha allah kaasi wuxuu ahaa garyaqaan ismaaciil cali maxamed casayr oo u taagan jegada musharaxnimo ee xildhibaannimada degmada shan iyo labaatanaad ee gobolka ohio annagoo madasha lixdanka waxaanu ku leenahay aad iyo aad ayay umahadsan tahay jazaak allahu khayran aad iyo aad baa umahadsantaha walal maxaa kulligii baa idinkaga mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته